بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan ka bilaabayna maanta aladillatu addaalatu cala اshtiraadi idni اlimaami fi اljihaad wa ana aljihaada laa yushracu ila ida kaana taxta qiyaadati sharciya waxa weeye adilada tilmaamaysa in jihaadka waxa weeye imaam loo shardiyo oo jihaadka aanu mashruuc noqon ahayn ilaa imaam hogaaminaya inuu leeyahay mooyaan وهي على قسمين أدلdaas imaamka tilmaamaysa in جiهاaدka loo shardiyo iyo in edelkiisa waxa wy markaas iyo lagu jihaatamayo oo isaga laga hoos dagaalamayo waa calىa qismeyn labay kala qaybsanaysa adilaة caama adilo caam ah oo si guud ahaan masalada loogu deliishanayo wa adilaة khaaصة fi الmasأaلة iyo adilo si gaara masalada ugu soo aroortay أma الأdilaة الcaamة adilada guud miyaa fahiy اlatي waradat fi اlأmri bdaacaةi waliyi اlأmri wa taxriimi macsiyatihi adilada caamkee masalada laga qaadanaya waxa weeye adilada ku soo aroortay waliyulأmriga muslimka ah ee dadka muslimiinta u taliya amritaanka la ysamre in la adeeco xaaraanna ka dhigaysa in la caasiyo nusuusta faraa badan ee ku soo aroortay weliyulamriga dadka muslimiinta maamulo in la adeeco xaaraana ka dhigaysa in la khilaafo oo la caasiyo oo wixii waxaw markaas waajib ka dhigaysa macsiyo aan ahayn in waxw markaas lagu adeeco ka qowlihi tacaala waadiicu اllaha waadiicu الrasuula wauli اlamri minkum wa qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam man adaacanii faqad adaaca allah waman casaanii faqad casa allah wman adaaca amiirii amiirkeygu qofka adeecaa faqad adaaca allah ilaahay buu adeeca waayo amiirka in la adeeco ilaahay baa amray oo faray waman casaa amiirii amiirkeygu qofka caasiyaano qofkaan amiirka ka dhigay faqad casaanii aniguu iyo caasi akhrajahu اlbukhaariyu wa muslim marka aayaddaas iyo xadiidka waxaa ku jira in waxa wey markaas daacada weliyulamrigu ay waxay markaas waajib tahay in la khilaafaa la caasiyaano ay xaaraan tahay waxaana laga soo rogaya wixii markaas dee macsiya laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq wixii macsiya laga hadli maayo laakiin wixii kale waxay markaasaan macsiyahayn in lagu adeecaa waa waajib in waxa wey markaas laga hor yimaadaana waa xaaraan suus baana waxay markaas kusoo aroorto kale ay ka mid tahay wa min acdam اlumuur alatii yajibu daacatuha fi اlamiir umuurta ta ugu waaweyn ee amiirka waxay markaas in lagu adeecay waajib tahay wa taxrimu macsiyatuhu fii in lagu caasiyaano xaaraanay noqonayso algaz waa jihaadka iyo weerarka wamaa yatacalaqu bihi iyo wax ku saabsan yani waxyaabaha ugu waaweyne markaas imaamka iyo amiirka in laga idan qaato ee waxay markaas waajib tahay in lagu khilaafo lagu caasiya ay xaaraan tahay waxa weye jihaadka iyo waxyaabaha ku saabsan ولهذا ربط العلماء الجهاaد والغزو بإذن الأمير كما تقدم في كلامه sidaa ogeed culamadu جiهاaدkii غaزو waxay ku xidhaan idanka أميirka markay ka hadlayeen جiهاadka waxay markaas imaamka inuu isagu ku baaqayo oo waxay markaas isagu furayo taasay ka hadlaan sheegaan saasay ugu xidheen sida hadalkii culamada waxay markaas ku soo hormaray owlaha الإimaam محamed بن cabdالوaهاab رaحimه الlahu taعaalى الجiهاad mوquل إلى الإimaam ويلزم الرaعyة طaacatuhu fi ma yaraahu jihaadku waa mid loo talo saartay buu yidhi imaamkaa loo talo saaranay muslimiinta maamulo waxaa waajib ku ah raciyadana waxaa laazim ku waajib ku ah inay ku adeecaan isagu waxa markaas sidau u arkayo taasaa waajib ku ah inay markaas khilaafaanay siday doona iyo kuula muuqato ula yimaadaanna mid banaan ma ah wa ama aladila اkhaasa adilada gaarkee maslada kusoo aroortay miya famin dalika waxaa ka mida waaxid qاl الإmام الbخاaري wuxuu h الimam الbخاarي fي صحيiحi wuxuu ku yihi bاb يuqاatل min warاء الإmاam ويuتaqى bه wuxu hi kani wuxuu baab u yahay يuqاatل min warاءi الإimaam imaamka gadaashiisa ayaa laga dagaalama ويتقى به سقى ليسكو إلالية يقاتل من وراء الإيمان إيمان كو وحي مركز مسلمين تمامرا أيا لقى قدال دقالم سقى وحي مركز سقال كيسا أيا وحي مركز لقود دقالم أبوي وسقى ليسكو دبتاقي دقالك ويتقى به سقى ليسكو إلالية وليسكو إلالية وحي مركز عدو يقالك ثم أورد في وحي كان مركز حديثك معناه كاستنباضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كوله مقل أبو هريرة من أضاعني فقد أضاع الله قف كان أدعى إله بأضيع ومن عصاني فقد عصى الله قف كان عاصي أنا إله بعاسي ومن يدع الأميرة أميرك قف كأضيع فقد أضاعني أنا جاي أضيع ومن يعصي الأميرة أميرك قف كعاصية فقد عصاني وعاسي هذا الكاس هذا الوحي مركز يعني عام وقفك وحي مركز رسولك صلى الله عليه وسلم عدي وحي مركز أميرك وكدقي إيساق وحي مركز وكان قادني وحي الدراء وحي مركز عدو هقالك وكدقي عدي أضيع لنا قف رسولك أضيع عبو نقري قفك عاسيانا قف رسولك عاسيبو نقري تيت رسولك عدي وإنما الإيمان جنة إيمانك وقاشان وإنما الإيمان إيمانك جنة قاشان oo waxa waxay markaas dadka muslimiinta ee waxay markaas uu maamuli u taliyo ayuu gaashaan u yahay cadowgu waxay markaas ka ilaalinaya sida gaashaanka waxay markaas leebabka iyo seefa iyo warmay waxaa la iskaga ilaaliyo wuxuu rasuulku yiri yuqaatalu min waraa'ihi gadaashiisa ayaa laga dagaalama yuqaatalu waxaa laga dagaalamaa min waraa'ihi isaga waxay markaas gadaashiisa yani taxta raayatihi ayaa waxay markaas lagu dagaalama ويتقى به isaga ayaa la isku ilaaliyo cadowga la iskaga ilaaliyo bal u fiirso sida rasuulku iskugu xidhay sala allahu calayhi wasalam xagga hore waxa markaas markuu ka warramay amiirka qofka adeeca inuu rasuulka adeecay qofka caasiyaana waxay markaas rasuulka inuu caasiyo waa hadal guudkaas wax kasta buu soo gudagelaya wanaag wax kastoo wanaagaya lagu adeeco wax kastoo waxay markaas in lagu caasiyaa markaas macsiyada aan ahayn oo lagaga hor yimaada lagu madax adeegaan waa xaaraan ma banaana markuu rasuulku taa ka warramay ayaa haddana si gaara arrinkii waxay markaas jihaadka ayuu sheegay si gaara ayuu muxuu sheegay jihaadka markaasuu yihi imaamku waxay markaas isaga ayaa gadaashiisa laga dagaalama isagaa waxay markaas jinna gaashaan waxay markaas weye buuri cadowga waxay markaas la iskaga ilaalinayo oo waxay markaas la iskaga dhowray yani iqtira halkaa la iskaga dh waxay tilmaamaysaa in yani waxay markaas in lagu ad waxyaabaha ugu horeeyo u baahan waxay markaas lagu adeeco ee waxay markaas lagu caasaan xaaraanta waxay markaas noqonayso waxa kamid ah umuurta jihaadka ayaa kamid sida hadalkii culimadu waxay markaas ku jiray sida hadalkii waxay markaas culimada ku jiray saasaa rasuulku iskugu xidhay intuu xagga hore in la adeeco uu sheegay waa inay waajib tahay in la caasaano inay xaaraan tahay ayaa haddana wuxuu sheegay in isaga waxay markaas taxta raayadka lagu dagaalamayo oo isaga waxay markaas cadowga la iskaga ilaalinayo oo la iskaga dhowrayo وإنما الإيمان إيمانك وحوى جنة قاشان لسكو يلعلني وحك لما يقاتل من ورائه استقى وحي مركز كذاشي سيام حي وقود دقالما وعدو لسكو قعدي ويتقى بي استقى لسكو يلعلني وإذا رسولك فإن أمر بتقوى الله وعدل وفرسه هدو أمر اللعب سديس وعدالته وسمائيه فإن له بذلك أجرا أجر بو يراني وإن قال بغيره هدو حق لا يراهنه oo waxay markaas cabsida ilaahi subxaana watacaala aan ahayn faina calayhi minhu korkiisa waxa ka ahaanaya yani dembi isaga waxa wey markaas hadduu toosnaado oo imaan daro cadli ou yahay dee ajir buu ka helay wanaagaayo khayrka waa mar yuu isna ku toosnaanaya haddii kalena dembi buu waxaw markaas ka goosanay laakiin dembi ha ka goostee taas ma noqonayso in waxay markaas dee laga hor yimaado in laga hor yimaado oo wii wanaagga waxay markaas lagu khilaafo lagaga hor yimaado in kaana faasikan wain kaana baran waa kuwa culimadeena amba faasiq ha noqdo amba baran ha noqdo cadli ha noqdo saa waxay markaas xadiiskuna taala fahanteeda ayuu tilmaamaya su leey isaga markasta waa lagu hoos dagaalamaya waana gaashaa cadowguna waa la iskaga celinaya laakiin khayr iyo wanaag hadduu sameeyo cadaalad la yimaado ajir buu ka helay haddii kale dee dembi buu ka helay laakiin markasta isagu junna gaashaan waxa wey markaas wey cadowga la iskaga celinaya قال الإمام النووي أحد الإمام النووي ومعنى يقاتل من ورائه هذا كان معنيه سوحوي أي يقاتل معه isaga maciisa ayaa lala dagaalama alkufaar baa lala dagaalama gaalada ayaa wii markaas maciisa lagula dagaalama wاlbukaati iyo kuwa xadgudubka samaynaya udaacu durqa wاlkhawaarij iyo khawaarijta dadka dhiigooda danaysanaya wasaa'ir ahli اfasaad iyo dadka ahlulfasaadka ee kale wadulm iyo dulmiga muطlaqan iyago la kala qaadahaynba isagaa loo kaashadaa weyi oo waxay markaas fasaadkooda iyo dulmigooda kuwa gaalada iyo kuwa kaleba isagaa waxay markaas lagula dagaalama maciisa oo waxay markaas layskaga celiyaa wax شرح النووي أيها هلكا كلي صفحة مجلد كنت هاي صفحة هلكا كسيبنا وقد دل الحديث وحديث كتسيا على أنه لا بد للناس من أمير يقاتل معه إن يدك هبا هي هنا قصر تاي أمير أن بينان أي معي ثلاثة قالما وحي صور إليه يسكي قعرية برا كان أم فاجرا أم بمدو وناسان هالنقضة أم بمدو وحي مكاس فاسقة هالنقضة ووجوب السمع والضاعة له إنه واجب تاي إلا مقله أو لا أضيعه وتحريم معصيته in la caasaano in xaaraanta saasaa waxay markaas xadiisku uu tilmaamay marka xadiiskaasay culamadu usoo daliishadeen in waxa wey markaas jihaadka loo shardiyo een waxay markaas idanka iyo amiirka iyo in isaga waxay markaas maciisa lala dagaalamayo cadowga la iskaga celinayo oo una qofka same sidiisa waxay markaas ahayn shay fawdaa oo fartu doonu iska qaadayo dhinacu doonu u dhaqaaqayo daliilka labaad isnayn qaala alimaam albukhaariyu fii saxiixihi wuxuu bukhaari saxiixiisa ku yidhi baabun kayfa alamru idaa lam takun jamaaca waxaa kani baab uu yahay arinku sidee buu noqonaya idaa lam takun jamaaca haddii ayna jirin waxay markaas jamaacadii muslimiinta haddii ayna jirin oo meesha waxay markaas fawda ay ka jirto oo waxay markaas uuna jirin imaam amba amiirkeena dadkay ku danifaysan yihiin oo maamulka waxay markaas u haya hadduuna jirin sideedaa waxay markaas la yeelay yani dadka waa isweydiiyaan ardayda qaarkood saalay soo qareen haddii waxay markaas meeshuuna xoog ka jirin ka war waa ka alimaam albukhaari raximah allahu tacala baabkaasi ku keen haddaan meeshii waxay markaas amiir sharciguuna jirin oo dadku waxay markaas ka wada raali yihiin oo waxay markaas hogaaminayeen oo meel fooda ay ka jirto waxay markaas uu yahay amba kooxo kala dadweyne waxay markaas ay ka jiraan oo midbata kale waxay markaas ayna u hogaansanahayn mid kastaba amarka iyo xukunkeeda la madax banaan tahay baabkan buu baabaysa bukhaari xadiiska rasuulkana uu keeni doona saasun baa dee markaas waajiba in waxay markaas leeyihin baabun kayfa alamru arinku sidee buu noqonaya idaa lam takun jamaaca haddayna jamaaca jirin jamaaco waxay markaas muslimiinta mid haddayna jirin oo arrinkoodu isku duuban yihin uma awrada si wuxuu soo arooriyey dabeete xadiisa xudayfa addawiil xadiiskii xudayfa fitirka waxay markaas ka warramaya dheeraa wafihi waxaa ka mid a talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahu fitankaa markay yimaadaan fitankaas markay yimaadaan buu rasuulku ku yidhi waxaad laasimtaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda jamaacada muslimiinta waxay markaas isku duuban iyo maamulkooda iyo waxay markaas amiirkooda adigu laazim oo adeec ikhtilaafka kale tafaruqa kalena iska ilaali qaala markaasa wuxuu yidhi xudayfa fain lam yakun lahum jamaacatu walaa iimaan haddayna lahayn ka wada jamaaciyo imaan midnaba haddii meeshu waxay markaas waxba ayna ka jirin oo jamaaciyo imaan ba ayna jirinba oo maamul waxay markaas una meesha nidaam dawli waxay markaas una ka jirinba ka war fawdo ay yihiin qaala waxaa rasuulku yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha firaqaasoo dhan ka dheero buuri yacni meesha haddayna jamaacat lmuslimiin ayna jirin oo waxay markaas midoo dadka muslimiinta ay kuwada hoos nool yihiin waxaa meesha ka soo baxaya da waa firaq iyo axzaab waxay markaas ishaysta oo waxay markaas islaynayo weyi oo mid kastaaba waxay markaas xukunka doonayo kuwaasubaa ka soo baxaya mar haddii cirkooda dadka u talisaa inay meeshu ka jirin firaq iyo axzaab baa ka soo baxaya soo maaha ya waxaa rasuulku yii dabeetana factazil tilka alfiraqa kullaha firaqaa dhammaan ka dheero wax uu rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay markaas firaqaa ishaysta uu ka soo reeyey ma jiro iskaga wada dheero wiil waayo waa firaqu lfitna fitna waxay markaas iyo fasaad bay ka shaqaynayaan marka haddaad adigu mid ku biirto dee fasaadkeed eed gudagelaysaa macnu noqonay walow an tacadda biasli shajarati geed jiridii xataa qaniinu xataa hadday kuu noqoto yani sidaad ku badbaadi karto bu yan laga warramaya maaha in dee geed lagu leey qaniinu yani sidaad uga badbaadi kartad uga dheeraan kartaba adigu uga dheero xataa yudrikaka almowt ilaa geeridu ku soo gaadhayso wa anta calaa dalika adigoo arrinkaa ku sugan qaala ibn xajar wuxu uhi ibn xajar fatxulbaariga qaala dabariy wuxu hi alimaam dabari isagaa soo guuriyey markaas wasawaabu sawaabku waxa weeye sida saxda ah ana almuraada min alkhabari xadiiskan ujeeddada laga leeyahy waxa weeye luzuumu ljamaacati in la laasimo jamaacada aladiina kuwaasoo hum iyo ku ah fii daacati man mid yeelitaankiisa iyo daacadiisa midkaas oo ijtamacu ay iskugu ay ku wada kulmeen calaa ta'miirihi inay madax ka dhigtaan iyaku wuxuu leeyahy dabari xadiiska muraadkiisu waxa markii rasuulku leeyahy talzamu jamaacat almuslimiina wa imaamahum inay waxay markaas waajib tahay inuu qofku laazimo jamaacada kuwaasoo waxay markaas amiir ay ku wada kulmeen ku wada kulmay oo waxay markaas iyaku ay madax ka dhigteen in jamaacadaa la laasimo oon laga bixin faman nakasa beecatahu qofka ballantaa lala galay waxay markaas ka baxa oo buriya kharaja can jamaca jamaacadii muslimiinta qof ka baxay buu noqonay faman nakasa beecatahu macnaheedu maaha waxay markaas kii beecada la galay ilan amiirka amba imaamka waxay markaas dadkoo dham inay beeca la wada galaan suurtogeli mayso laakiin waxay markaas dad baa jira ahlulxalli waalcaqdi ah oo dadka kale waxay markaas ka mas-uulay ku afkooda kuha ku hadlaya de oo kuwan kale waxay markaas ka naayba afhayeene ayaa jira waxay markaas dadkan kale metelaya oo waxay markaas iyaku ballantii la gelaya kuwa kalena arrinkoodii kuwaasu raacsan waayo dhammaan may suurtogeli kartaa inu mid kastaba beeca la galo hal yumkin ya ma suurtogeli karta de laakiin cid kasta ciddii waxay markaas afkeeda ku hadlaysa hadday ayaa beecada la geliyo ka raali noqonaya kuwa kalena tabac bay noqonayaanoo dadka waxay markaas ahlulxalli waalcaqdi ah ayuun bay beecadooda waxay markaas raali ka noqonayaan ay soo raacay marka wuxuu leeyahay qofka ka baxa waxay markaas jamaacada beecadii buriye ballantii ula galay la isku wada waafaqay kharaja cani jamaaca jamaacadii muslimiinta qof ka baxay buu noqonay de jamaacada muslimiintana waciid shadiida kusoo arooray inuu qofku khilaafo uu ka mufaaraqoodo ka tago waciid shadiid ayaa kusoo arooray inuu maata miitatan jaahiliya inuu dhimanayo waxay markaas miita jaahiliya dhimasho waxay markaas jaahiliya sidii jaahiliyadoo kale ayuu ku dhimanaya waayo jaahiliyada ahaa inaan waxba ayna kala amar qaadan oo mid kastaba naftiisa isagu u taliyo oo in la kala amar qaatay warkii inhizaamiya jabitaan iyo dacf laakiin islaamku taa wuu ku khilaafo wuxuuna waajib ka dhigay in dadka muslimiinta waxay markaas cid u talisa oo waxay markaas ay hoos ku hoos noolaadaan inay jirto wanaaggan in lagu adeeco xumaantana aan lagu adeecin waxau yihi sheekhu wafi lxadiis waa dabari baa le hadalkan ibn xajar kasoo guurinaya wafi lxadiis xadiiska waxaa ku jira u fiirsada halkaan markaa taas waa talzamu jamaacat almuslimiina waimaamum ta ayuunta hore ku fasira in imaamka waxay markaas ay amiirka dhigashadiisa ay ku wada kulmeen ee waxay markaas sida ay ku heshiiyeen inay maqlaan ay adeecaan oo ay laazimaan waxa ka hor yimaade waxay markaas ka mufaaraqoodana ayna waxay markaas raacin inta hore xadiiska saasay tilmaamaysa dabeete waxau yihi dabeeto sheekhu wafi lxadiisi xadiiska waxaa ku jira wuxuu sharaxaya factazil tilka alfiraq kulaha annahu mataa lam yakun linnaasi imaamu haddayna dadku imaam lahayn cid waxay markaas hogaaminaysa haddii ayna lahayn oo waxay markaas maamulaysa faftaraqa annaasu dadku ay u kala qaybsadaan axzaaban koox ay u kala qaybsadaan kooxo waxay markaas iska soo horjeeda dabeete ay noqdaan oo ay kala qaybsadaan falaa yutab falaa yatabicu axada fi lfurqa midna ku raaci maayo kala taga iyo tafaraaruqa falaa yatabic ku raaci maayo qofku axada midna axzaabta iyo firqa ka mida fi lfurqati ku raaci maayo wayactazilu ljamiic dhammaantood wuu ka wada fogaanay فاعتزل تلك الفرقة كلها وقرنا يهد لكن فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة إمام جماعة دون تنوي فاعتزل تلك الفرقة كلها فرقة دمان تتكفقوا وقد يروا أي رسولك صلى الله عليه وسلم بدنا الفرقة يا اختلاف كراع إن استدعى ذلك هدو أرنك وحي مركز قفك وكرا خشية نسوى كبقى من الوقوع في الشر إنه شركة كله ila waxan waa shar tafaruqan iyo ikhtilaafkan iyo firaqan isaysa iska soo horjeeda sirdinaya waa shar marka waxaa sharkaa qofka waajibka inuu ka dheeraado da uu ka fogaado suuna fidnadii waxay markaas ugu dhicin sidaa awgeed ayaa xadiidkan culimo badan waay waxay ku keenaan baabu alictizaal fi lfitn fitnada in waxay markaas laga dheeraado fitnada waxay markaas in laga dheeraado laga fogaado ayaa xadiidkan xudiifa culimada qaarkood raxmatullahi caleyhi ku keena dee waana waxay markaas uu tilmaamaya masalada waa waxay markaas uu ku cad marka yani axaadiiskani wuxuu asal u yahay in qofka muslimka ay waajib ku tahay ko lizuumu jamaacati اlmuslimiina wa imaamihi inuu laazimo jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda inuu laazimo oo waxay markaas uu ka mid noqdo oo waxay markaas khayrkii wanaagga uu kala shaqeeyo oo waxay markaas uga nasteexeeyo oo waxay markaas uu iska ilaaliyo qiska iyo khidaaca iyo waxay markaas inuu shar iyo xumaan waxay markaas ugu qariyo qalbigana ugu qariyo afkana uu ka muujiyo ficilna waxay markaas ugu qabto intuba ma banaano algish والخداع وحي مركز مبنى وأن تناصحوا من والله الله أمركم حديث كي كرواتي كسو أرورت سد رسولك حيبو فري إن أظن استحيسان عند الله سبحانه وتعالى أمر كي لودي إن أظن استحيسان وخير كي وراء قوش يكتا وخير كلاش علاتا وهذا وحي مركز مقاشان وابدعدان إذا وحي مركز خلافين أو إذا معارضين أو إذا وحي مركز كهربان نصوص فربضان ما كسو أرورت بسلايات دي كتب فربضان علمون وكقر وأنا مسايش أهل السنة وحي مركز خواريتي أهل البدعة أي كقاقا مقضي المسايش عقدقة مسائشها وحي مركز وي مسألة أصلا وحي كم مثل مسائشها وحي مركز فرقة يا جماعات يا أحزابته أي كخرافين أصول أهل السنة والجماعة أصول أهل السنة والجماعة وحي مركز مسائشها كخرافين بكمت ولي بقول وحي مركز كمان مغليسي وقت يدي وحي مركز هرأيك وحي مركز تلمامي بل السنة ليش يجي كتاب كي أنا بقول لها برقي مدة أنت يوريك قادمة كليجي غريب صوبت واحد أسفل كم بكوير همي بكوير همي السمع والضاعة بولاة أمر المسلمين وتحريم الخروج عليهم وتحريم مخالفتهم إلى وحي مركز ولاة أمر المسلمين لما قالوا الله أضيعه إلى وحي مركز يواجب تهي إلا الخلافة العاصانين حاران تهي ومعصيده وحي مركز نلقوا إليه تاسو كبير همي يكون وحي إنسان وحن وحي مركز الدول الإسلامية أيضا وحي مركز عدة وثلاثين كفاريه حتى الدولة السعودية دولة التوحيد وحي مركز علماء وحي مركز أيضا تليان وحي مسلمين وحي مركز كفاريه waxaa la maqlayo laa dacya way jiri buu yidhi wax islaam haba yaraatay dhaqdhaqaaqaya jira ma jiro fikirkaasaa yani in badan itihaadku faafin jiray fikirka noocaas oo kale dhaliilay ka faafiyey marka iminka fikirkii midhihii markaas uu dhalay waxaan iminka aad aragtaan ad la yaadan tihiin waa midhihii fikirkana dhalinyarada hore looga dhaadhiciyey ayaa waxaan waxay markaas uu ka dhashay dabeetana waxay markaas raggii fikirka madaxdiiyo hogaamiyeyaasha ugu ahaa ayaa waxay waxay markaas markay arkeen maanta midhihii inay qaraaraadeen ayay wixii markaas mirihii ka beri noqonaya waana wixii yaku waxay markaas ay soo saaray tiibay markaa mirihii ka beri noqonaya waxay ahayd in waxaway markaas ta haddii ma ay calaalaqal waxu muuqdeen inay waxay markaas si toosa ilaahay subxaana watacaala uga toobad keenaan ay waxay markaas usoo noqdaan manhaji ahlisunna waljamaaca qaarkood baa meelaha qaarkood waxa keenayan wax takfiir la yidhaha ma jiro qaar baa takfiir sheegsheegaye xadare meelaha qaarkood ay ka galeen hadda maanta kuwa ka dhiidinaya qaar ka mida waxaa ka socda waxay markaas januubu soomaal ayaa waxay markaas waxay dhahan takfiirkan waxay markaas ay sheegayaan inuu jiro wax gaalaysiin ay sheegayaan waxay markaas salafiyiintu waxay markaas wax jira ma helaan cid wax gaalaysiinaysa ma jirto ya maanta wuxuu leeyahay meesha fitna ka jirtay waxay markaas wax dagaal kama jiro shalayna waxba lama gaalaysiinayo takfiir ma jiro halkan kalaha bal u fiirso yani waxay markaas jamaacadkan iyo firaqan iyo axzaabtani manhaj mustaqiimo toosan ma laha maalinba dhinac waxay markaas waaqicu siduu yahay iyo sida dantoodii maslaxadii ay ku jirto u dhaqaaqayan waana sidaad idin sheegay waxay markaas waa turubkaa la ciyaarayaan bas saxda kolba godka la degayo waad ku daba harhaadi doontaan siday maalin xaggan kugu jeedeen kulahayn waa jihaad baa halkan ka socda waa shay waxay markaas saxa ha la tago ay dadka ugu boorinayan baa inay dhinac kale haddana soo taagaan beri haddana hadday mid kale timaado mawqif kale qaadanayo waayo usuushii waxay markaas usuul saxiixa oo ah caqiidatu ahlisunna waljamaca ka duulaan bayna lahayn laakiin maslaxada xisbiga ayaa waxay markaas ka duulaya xisbiguna dad kala duwan buu keenayay mid fikirka khawaarijta ayuu haysta mid waxa markaas wuxuu aaminsan yahay caqiidatu ahlisunna waljamaca mid waxa markaas waxa laga ina tasawuf ku jiro mid waxa markaas ashcariya laga yaaba dabeetana masalada markay timaado dee manhaj quda loo bandhigaya ma jiro mid kasta sida ula muuqanaysa walihaada iminka fitanka waxay markaas ka muuq ka socda maxaan ku dhahay bilaada muqdisho ilaahay subxaana watacala ha ka saaro ha ka badbaadiyey jamaacat alictisaab waxay markaas laba kooxood bay waxay markaas ku keliyiin qaarkood waaba kuwan hogaanku sidee dee ka dagaalamaya qaar waxay raggii ugu waaweynaa ah waxay markaas laga dambeynayey waaba ka dagaalamayaan waxay leeyihin waxaan ku dhahay waa shariifkuna waa murtad waxay markaas waxaana waa jihaad waanu waanu leynaynaa bay leeyihin qaar kalena waxay leeyihin waa fitan oo waxay markaas meelahan kale ka leeyihin waa fitno waxay markaas manhajka horaa faasid ahay ku wada sugnaayeen caqiido waaxid oo midaysan bal wataas ahlu sunna waljamaca salafiyiin ha isku khilaafaan intaa waxay markaas ilaa goorma ayaa culamaa ahlu sunna waljamaca caqiido waxay markaas ay caddeynayeen waxay markaas ay qaraxyada ka digayeen inuu qofku yidhaha keligii baan dagaal iyo jihaad qaadaya ay ka digayeen in waxay markaas imaamka muslimiinta waxay kolba meesha ay joogaan la maqlo oo waxay markaas la adeeco intay sheegayeen hadalkooda isma bedelayo waayo waa caqiida waaxida waa caqiidatu ahli sunna waljamaca ka jooga bari ka galbeed jooga ka koonfur jooga ka waxay markaasuu qoysi jooga ka waddan kastay joogaan haddaad u tagto ahlusunna waljamaca isku afka ku hadlaya isku afka ku hadlaya ma is yaqaanaan waa ummaddaa kala wada duwani wax mideeye waxay markaas manhajkan iyo caqiidadan midda ah ayaa waxay markaas mideeyey kuwana waxay markaas xisbigay ku wada kulmayaan wax kale waxay markaas ka dhexeeya haba yaraatee ma jiro caqaa'id kala duwan ay aaminsan yihin deetana waxay markaas maalinba dhinacna u dhaqaaqaya maalinba dhinacay waxay markaas u dhaqaaq kolba dabayshu meesha u dhaqaajiso ayaa waxay markaas u dhaqaaqaya kii barigay waxay markaas boosaas kuwi lahaa waa jihaad ee tamiyulinayey ee maalka ka bixinayey ayaa waxay markaas kan kooranaya hadda maaha jihaad oo kan bayba gaalo ku jirtaaye kaa muslimiin barax tira baad la dagaalamayseeni kan waxay markaas gaalaba hadda ku jirtay talabaad masaakiinta aad lumiseen ee dhalinyarada ahayd ee waxay markaas fikirkiini hore ku socday weeye maxaad waxay markaas isla bedbedelaysaa xagee ka yimaadeen dhalinyarada yare masaakiinta waxay markaas lumiyeen cilmiga macrifada aqoonta aan lahayn min ayna jaa-u masaladay ka soo degeen ma meel kale ka yimaadeen soo fikirka weligii inaad ka soo dhaadhicinayseen maaha eed waxay markaas ku dooreyseen ee takfiirka ahaa ee maxaad maanta waxay markaas kolba dhinac ugu talaabsanaysaa يا إخوان وحي مركز الحزبيون وحي مركز ما عندهم نصيحة ما في ن... ليسوا نصحة طب نستحي معها طب نستحي معها ويقفت وحي يعني سي وحي مركز حواء هذا وحي مركز شيء بعد اللي انتو كشيء حدو كان نقدر وحي مركز واو عدية لكن حدو وحي مركز أصل السياسيين تلوينك السياسيين تي أحداثنا درنيسا ما نبه هذا العصوب كهرلية الشر الجديد مثل هذا يساسو كلا بكوه والله نوعاسو كلا تشيء دلوا الدين arrinku waxay markaas waadiye muxuu lahaa xubaysa ee waxay markaas iyaaka watalawun fa ina diin allahi waaxid iska ilaali isbedbedelka iyo jirjiroolanimada inaad kolba qaad aada yeelato diinta ilaahay waa mid buy diinta ilaahay mid weyi wax isu bedelaya ma aha marka manhajkii shalay ku socdeen hadduu ahaa manhaj waxay markaas faasida oo baatila oo waxay markaas inay caddeeyaan bay oo ilaahay subxaana watacala uga toobad keenaan midna waxaa laga sheegay waxay markaas reer boosaaso ah wadaad ayaa wuxuu ihi soddon sannadood caqiidat alkhawaarij ban ku sugnay buy soddon sannadood halka waxay markaas wadaadka kale uu ka yihi soddon sannadood midahan wadna ayaa waxay markaas la dayacay wuxuu ihi kaas soddon sannadood caqiidat alkhawaarij ban ku sugnay buy ilaahay baana subxaana watacala hadda noo caddeeye buy soddon sannadood dhalinyarada iyo masaakiinta caqiidat alkhawaarij lagu rabeynayey waa taa maanta ad arkaan midhaha waxay markaas ayse ka go'day ee waxay markaas faraa faraa lagaga guurtay si toos ahayd waxay markaas maalin kula ina xaqa u caddeeyaan oo manhaj ahlusunna waljamaca ay ugu soo noqdaan oo iska ilaaliyaan madmadowga iyo hadallada waxay markaas aan waadax ahayn ee dadka muslimiinta ay ku qaldayaan allahu lmustacaan allahu lmustacaan waxa uhi sheekhu raximah allahu tacaala wa fi lxadiidi waxaa ku jira annahu mataa lam yakun linnaasi dadka marka una u sugnaan imaamun imaam faftaraqa annaasu dadka ay kala tagaan axzaaban koox ay ku kala tagtagaan falaa yatabic yuuna ku raacin axdan qofna yuuna ku raacin في الفرقة اختلاف كبير كراع ويعتزل الجميع هكذا فقد دمانته إن, إن استطاع ذلك هدوار كاكرو خشية من الوقوع في الشر استقوا كبقنين الشركة كله يعني هذا الكافر الحلباري بن حجر كسو قوريني والإمام الذي تجب طاعته في الجهاد وغير إمام كان ياجب تاي جهادك يوحي لها كلمة لقوع الدعاء هو الخليفة وخليفة يوحي مركز المسلمين توتالية أو الإمام أنبوى إمامك الذي كاسو وقع الاجتماع عليه تدك وحي مكاس كل دومي قف كان وحي مكاس إيمان كان مسلمين تين لغو أبدع لا أبدع واجب تهي اجتهاد كي وحي لها كلمة لغو أبدع وإيمان كي وحي مكاس تدك خليفة دعا أما ضدك مسلمين تين وحي مكاس كوة كلمة ولو خليفة دي بوديونا مقاس سواء كان وحي اسكمي ده هنغضو إماما إمام وحي مكاس هلا يرى أو حاكما أما حاكم هلا يرى أو خليفة لقدر أما الضبل وحي مكاس خليفة هو النغضو أو الأقدار أما هو دوا فربنا خليفة هنا وإن لم تكن له الخلافة العامة خلافة دي جود دلونا لهان خلافة دي جود المسلمين كودا كودا لحزين يريالا لذلك سوى حي مركز انتو هيو ايو حي مركز ومعامل يسادا ايو لقوا الدياء ايو او لقوا مغنية وأما القول أراه أرنا يسميها بأن الإيمان إيمانك الذي تجب ضاعته أي واجب تهين لا ضيعه هو فقط وحوية وقرى من كان خليفة قف خليفة لجميع المسلمين المسلمين توضا بكافة أقدارهم ودمدوا توضا قول كورنا يا إمامك أياجب تاني لما قلو إيه وحي مركاس لا أبيعه وجهات يساقوا وحي مركاس لا يودا قاتو واك وحي مركاس خليفة مسلمين توضا إمامك وحي مركاس كود المسلمين توضا ولا معاملة قول كسلا سميا إيه وحي مركاس أورنا يان dadka qaarkood sidaa odhanay dabeetana islama jireen oo kastaa ma aha cidna la maqli maayo la beeci maayo waa shubha waxay markaas qadiim oo xarakiyintii waxay markaas ay dee faafiyeen waxay leeyihin mar hadduuna imaamkii muslimiinta guud jirin ee dadka muslimiinta waxay markaas u wada telinayey oo waxay markaas ay kala qaybqaybsaneen oo qoloba dawlad gaara yihiin cid la maqlaya la adeecaya ma jiro ee waxaa doonta iska samee jihaadkaa doontana qaad waxaa doontana adigu waxay markaas taqriir waayo samciyo daaca kuwani waxay markaas ma laha yidhi waxay yidhahan markaas wa ama man kaana xaakiman qofkii xaakim ah aw imaaman amba imaamoha liqudrin min alaqdaar jiho jihooyinka ka mid a waddan waddamada ka mid a falaa tajibu daacatu in la adeeca waajib maaha yidhi walaa biicatuhu in waxay markaas ballan lala galaala maqlaana waajib ma aha faina hada alqowl qowlkaas wa hada ra'yi iyo ha'yigaas mukhaalifu wuxuu khilaafsan yahay liladila nusuus iyo adiladuu khilaafsan yahay wa mukhaalifu lilijmac ijmaca muslimiinta waxay markaas u khilaafsan yahay ومخالف وخلافين لما عليه أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وحي كسبين ومخالف أيضا وخلافين للواقع واقع وخلافين ويشي واقع وحي مكات كترة تصدها دماء ويؤدي وكيسانية إلى الخروج إلى قبحه على الأئمة إن أئمة وحي مكات لقبحه وكيسانية ونقض بيعاتهم بلنتو دي وحي مكات لبوريو وهو رأي الخوارج وأنا قول كي خوارج قول قاس وهذا أمر سرح به وحى عبديه غير واحد مدوح كفر بدنه من العلماء كالإمام محمد بن عبد الوهاب أي عبدي والصنعاني والشوكاني وغيره يعني علماء وحي لهين تمركي هر وحي مركز تدك المسلمين تيا مد بيهاي إمام كل أنا وحي مركز سوري تليني عدة كلمة نواتي ساهر استجد وحي مركز تكذا من قادر يهوستوي ساعتين يسلي ياشبك لكن وقت يدي الدنبي مركي وحي مركز إسلامكو وحي مركز فدي المسلمين waxay markaas meelo farabadan oo kale fufug waxay markaas ay tageen waxa meesha waxay markaas ka baxay min waqtin baciid yani waqti waxay markaas fog laga soo bilaabo waxa meesha waxay markaas ka baxay ilaa waqtigii waxay markaas laga soo bilaabo yani wixii dawlat alcabaasiya yani ka dambeeyey ee walfaantooda meelo farabadan si toosay loogu telinahay waxaa ka baxay waxay markaas khaliifadii guud amba imaamkii muslimiinta si guud u telinayay waxaana waxay markaas ay noqotay in qolo kastaaba waxay markaas si gaara isku maamulaan oo dawladdu waxay markaas gaara ay yeeshaan saasay noqotay dabeetana culimmadii waxay markaas waxay yidhaaheen dee mar haddaan imaamkii guud waxay markaas mar hadduuna jirin qolo kasta waxay markaas xaakim kasta amba amiir kasta meesha uu maamulay xukunkiisa uu ka jiro ayaa waxay markaas imaamadiisa amba imaaradiisa la ictibaarinay oo kuwaa waxay markaas meeshaa uu maamulo ayaa inay maqlaan oo adeecaan waajib bay ku noqonaysa inay ka baxaan waxay markaas xaaraan bay noqonaysa qolo kasta waxay markaas halkeedaas mid kasta meesha jooga ayaa imaam lagu ictibaarinaya iyo dawlo waxay markaas yani gaar waayo tii guud mutacadid bay noqoto waxaan dee jirin bu weye imaamadii guud ee dadka muslimiinta ka wada dhexeeyey waxaana waxay markaas mar kasta meesha taagan nusuustan ku soo aroortay waxay markaas qofka muslimiinta maamulka u haya in la maqlo oo waxay markaas la adeeco ee xaaraana ka dhigaysa in lagu baxo oo waxay markaas lala dagaalamo nusuustaas waxay markaas markas la taagan deetaa iyo ijmaaca waxay markaas culamada ahlusuna waljamaca ay ku ijmacsan yihiin haddii taa waxay markaas la khilaafo waxay noqonaysaa in ra'yiga khawaarijta waxay markaas la qaato oo inaan waxay markaas dee dawlad gaalada ay tahay inaan la maqlayn inaan la adeecayn in lala dagaalamo ilaa akhirihi oo dhiigga muslimiinta la daadiyo marka sidaas waxay markaas culamada raxmatullaahi calayhim ay caddeeyaan in dawlad kasta si gaara ee waxay markaas ay u noqonaysa mid mustaqila oo maamulkeeda waxay markaas iyadoo madax banaan oo dadku waxay markaas ay waajib ku yihiin inay maqlaan oo ay adeecaan oo taa kale dee in la yidhaho waxay markaas imika inaka tusaalahaan oo kale dee inu inuu halkan ku maqlo inu ku adeecno sacuudiga waajib inaguma aha culiska sacuudiga waayo inaku maamul dee inaguma laha laakiin shacabkeeda iyo dadka waxay markaas ay maamusho ayay waajib ku tahay inay maqlaan inay adeecaan laakiin inaka waxay markaas dawladdan ku hoobsan oon lahay waxay markaas inay maamusho inaynu maqalno oo waxay markaas aynu adeecno ayaa waajib inagu ah wahaakada waxay markaas yaman inay maqlaan ay adeecaan sacuudiga waajibkuma ahada ilan ma maamulaan laakiin waxay markaas dawladooda waxay markaas inay maqlaan ay adeecaan waajib bay noqonaysa waddan kastana sidaasa waxay markaas loo fiirinay saasaana culamaa ahlusunna waljamaca waxay markaas yidhaah qowlka kaa khilaafsanaa waa qowl waxay markaas baatila oo waxay markaas madhab alkhawaarija oo waxay markaas dariiqatu ahlusunna waljamaca khilaafsan waana qowlka dhalinyarada waxay markaas aada looga dhaadhiciye maskaxdooda lagu wada dhaadhiciy inaan maqal iyo adeecitaani ma jirin dawladda aan la maqlayn la adeecin wanaag lagu adeecay salaada hadduu ku amro wuxuu leeyahay maxaa dee isagaaba baadile salaadiisa maxaad ugu salaada daytuku waxba lagu adeeci maayo deetana markii naftoodii khuruujkaas uu ku beermay dee khuruujkiina waxay markaas gaalaysin haddana waxay markaas ay u raacday dee midhaha waxay markaas la arko ayaa waxay markaas ka soo baxay laakiin ayna haulaa aladiina zaracuu asimaar watabara'uu alashjaar watabara'uu min simaariha kuwii waxay markaas intay dhirtaa beereen haddana midhihii waxay markaas ka beri noqday xaggee way joogaan ya maxay geedka waxay markaas dunta uga jeri waaye wa amaa man qaala qofka yidhi miyaa wa amaa man qaala halkaas wa amaa weeyi wa aman waa waxay markaas khada aalada weeye wa amaa man qaala qofka yidhaaha miyaa wa amaa man qaala cidda tiri miyaa laa yustarawi liljihaadi jihaadka looma sardiyo imaamu looma sardiyo walaa raaya raayo guuda waxay markaas lagu hoos dagaalamo looma sardiyo oo waa inay axaad naasi dagaalamaan cidda tidhaha imaam dadka muslimiinta waxay markaas ay hoos joogaan oo waxay markaas maamulkiisa ay yani la dagaalamaan ay hoos ka hoos dagaalamaan ay waxay markaas kuwii kaa lama sardiyo oo waa in qofka kale sidiisa u dagaalamo adiguna waa inaad dagaalanto hadda adna waa inaad dagaalanto adna waa inuu keligii dagaalamo kana waa inuu keligii dagaalamo mid mid hadda furaada wa masna wa hilaasa mid mid laba laba saddex saddex afar afar shan shan waa inaad diyaar garoodu qoriga qaadato cidda waxay markaas jihaadka loogu daba fariisinaya ma jiro sidaas koodadaha lagu dalaabo kuwa yimiya fa huwa qawlu faasid waa qowl faasida qowlkaas wa huwa qowl khawaarij weliba waa qowlkii khawaarij qowlkaas ee maaha qowl ahli sunna waljamaca qaala sheekh saalix alfawsaan wuxuu ihi lamaa su-ila markii la weydiiyey caman yufti naasa qofka dadka u fadwoonaya biwujuubi jihaadi inuu jihaadku waajib ku yahay wayaquulu odhanaya laa yustarad jihaad jihaadka looma sardiyo imaamun imaam looma sardiyo walaa raayatu raayo looma sardiyo yidhi waxau yidhi sheekhu haadaa ra'yu khawaarij qofka sidaa leh waa ra'yigii khawaarijta ama ahlu sunna miya ahlu sunna miya fayaquuluuna ahlu sunna waxay leeyihin waa min acraf الnaasi biاlcaqiidati ahli الsunna waljamaca sheekhu kamid saalix alfawsaan waa macruuf ayaa dalawaatulcilmiga way garanay waa qowlkii khawaarijta wey ahlu sunnaha miya fayaquuluuna waxay odhanayaan laa budda min raayati raayo waxay markaas uga hoos dagaalamaya calaniya inuu jiro jihaadka hogaaminaysa walaa budda min imaam imaam waa inuu jiro maaha inu mid kasta haddee imaam iska samaysto iwa imaamka waxay markaas dadka muslimiinta talinaya maamulaya waa inuu kaa jihaadka hogaaminaya haada waayo haddii mid kasta imaamu samaysto dee waxaa ka soo baxaya factazil tilka alfiraqa kullaha iyo ka marka dambe islaynaya afghanistan baa gaalo waxay markaas ruusiyaanka ruuskii lala dagaalamo oo waxay markaas lala jihaatay markaasaa maxaa dhacay markii dambe iyo kun baaban iska huriyey iyo kun baaban qudha iska gura markii dambe meel kastana waxay markaas waa sidaa haddaan raaya waaxid ayna jirin oo jihaadka waxay markaas loo daba fadhiisanaya oo waxay markaas hogaaminaysaa marka dambe kuwan xaggan u jeeday iyo kun ba isku soo jeesanaya waana shay waxay markaas dee sharciguna uu ka wahamay sharciguna uu noo sheegay dee walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waaqacana waa shay lagu hayo mujaraba waaqacana waa shay lagu hayo oo qof kastaaba garan karo wadaadkii odhan jiray markii waxa weeye hadda laydhaha maxaakimtu waad iska hor timaadeen baa laydhaha waad kala duduwantihiin maya waa hadalka cadowgu leeyahay kamaanaan hor iman shuuf xataa xarakiyiintu beentay sheegan ixdaruu fa inahum yakdibuun iska ilaaliya been bay sheegayaan ixdaruu fa inahum yakdibuun been bay sheegayaan iska ilaaliya waadooda garanaysaan dee ila waad iclaamaadka ku dhegeysanaysa maad iska soo horjeedaan maya mid baanu nahay waxa weeye markaas waa sheekadii cadowga maanta isaga warta aad aragtay le alqaacidaa joogta kan kan baa jooga way kaan min qabl markii isaga meeshii loo dhibay xukunku marka hore ku socday isagu xukunku ku socday waxay markaasu dhiigga muslimiinta intaas horu soo daadiyay isaga lafahantiisa kuwan maanta dhiigga muslimiinta daadinaya adna horead usoo daadisa adiga lafahantaada waxa weeye waa waxaan ma garanaysaa de mid kasta hadaf gaaru leey caalamka raayadda diintana waa la muujinaya mid kastana waxay markaas meel buu socda masaakiin kasaa la dagay ilaa joohar buu kasoo dhaqaaqo markaasuu dhiigga muslimiinta halka kasoo daadinaya sulaha gaalayn waxay markaas la jahatamayay isaga markii loo dhiibayna warkay isagana in dee halkii kuwii hore uu isba marin jiray la marinayo isagana ayuu yidhi waxay markaas alqaacidaa joogta khawaarij baa joogta markii hore muxuu lahaa mid baynu nahay buu lahaa markii horena kuwa kale waan kala tagtagsanayna waa cadowga ayuu lahaa baluu fiirsada billahi calaykum maa fi warac maa fi sidq maa fi ayi shay yani waxay waxay magaranaysaa waa dadka masaakiintu waa maalinba dhinac loogu guuray masaakiinta ayuunba maalinba dhinac loo raray oo dhinac waxay markaas loogu guuray allahu mustacaan waxau ihi sheekhu hada manhaj اmuslimiin waa kan manhajkii muslimiinta min cahdi rasuuli اlaahi salى اlahu alayh wasalam laga soo bilaabo waktigii rasuulka waktigii rasuulka laga soo bilaabo waa kaa manhajka muslimiintu in waxay markaas ay jihaasanaan oo waxay markaas jihaadkana ay imaamka iyo cidda maamusha u daba fadhiistaan oo waxay markaas jihaadka isuu hogaamiyo faaladii yufti yaquulugaas waa zaa'id meesha kuma jirto qalinkaa ku dhacay faaladii yaquulu yufti soo maha yaquulugaa qalin ku wareejiye meesha kuma jirte faaladii yufti buu sheekhu yuri qofka fadwoonaya annahu laa imaan walaa raaya imaa ma jiro raaya ma jirto وكل يتبع هواه مثل سهودي سراعي قفت سدالي هذا يتبع هواه استغى لفتي سهودي سراعي هذا يتبع هواه شغله هودي سا أي وحي متاس راعي هذا رأي الخوارج وقلت وحي متاس خوارج سيئ شيخ كتاب كيسا سكولي الجهاد والضوابط الشرعية هل كان وحي متاس أتكفي رنس